bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafayla ka dhowaada warka hiraabnimo idaacad raadiaha baydhabo asinku gudbii doognaa haddii laaraalo ku nagagaysiino dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ballanqaadiyay in sardhab ay onfulii doonaan qodobada likheli ee shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka shirlun ku hadlaaya amniga iyo weliba kudhiyay magaalada baydhabo degmada buurha kaba oo ku mid nagatay degmooyinka lakagala doonaa imtixaanka ayaa qaadasa dowladda gudoomiyaha aqalka sare oon ka baaqi madaxda dalka xalinta cabashada waalidiinta ciyaal jogoma qinjina beele caalamka oo jeedii in si deg dega lonqowd ah hanaanka doorashada soomaaliya kiisaska koronavirus ee deegaanada puntland oo sii kordhiyay weliba wararkiin ka dambeeye kiisaska koronavirus ee soomaaliya ee warkaan asin gudbi doonay saasoo kale hogaamihii horkahay afgembigii maaliya oo markale awoodo la wareegi hiraafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jimaace taariikhdana ka beeganta labaatii siyeedka bili shanaad ee mey sannada labada kun iyo labaatii kowda intaasayta weliba hayno qodobada warkaan hiraabtaanku doorkaroon ha ka dhowaada mar kaliyo warkii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigren oo ku qiybgelay xiritaanka shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka kaaseyta oo xiritaan sheega ku qiybgaleen madaxda saresare ee dowladda federaalk soomaaliya dowladaha xubnoka ee dowladda iyo gobolka banaadir weliba saasoo kale xiritaanka shirkan ee ku qiybgalay madaxdii hore ee dalka ayaa ku mid eeg midooda musharaxiinta beele caalamkii weliba ururada bulshada rayidka madaxweyne cabdicasiis yo ku mid ahay madaxdii khudbadaha kajeedii shirkan weliba nuusu ku hadlay kulamadii badnayti ee markaaseyti lahangmari in la ka heli doorashadii weliba qodobadii kale ee liskahaysdi walibana sheegay inay ballan qaadeen fulinta qodobadii likeli waasuusa dalkan dhiki waxa la soo maray waxay ahaayeen wax muddo dheer soo socday oo looga hadlayay mustaqbalka soomaaliya iyo sidii caadada ahayd isbeddelkii doorashadii la yaqaanay oo wakhtigeeda ku dhici jirtay say ku dhici lahayd shirar badan iyo talooyin badan iyo isu soo jiijiid badan iyo isu tanaasul badan kadib waxaa ilaahay nagu guuleeyey maanta wixii la soo maray waa la soo maray maanta inaan gebagabadii iyo gunaanadkii aan joogno adinka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay markhaati ka yihiin annagana nagala rabo heshiiskii aan galnay inuusan mar dambena dib u soo noqonin sidii loogu heshiiyeyna uu u fula hadduu ilaah yidhaahdo annagu annaga haddaan nahay isteydyada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo xukuumadda federaalkaba si qalbi fiicnaan ah wanaag ku jiro soomaalinimo ku jiro turitaan ku jiro tanaasul ku jiro ka warqab iyo u turis shacabka soomaaliyeed ay ku jirto yaan waxaan u qaadannay mowqifkan hadda aan soo saarnay oo aan u arkaynay kan ugu habboon oo maanta dalka soomaaliya uu doorasho ku geli karo oo ahaa kii lagu soo heshiiyey sidii loo fulin lahaa waxaan idinka ballanqaadaynaa oon dadka soomaaliyeed oo dhan u ballanqaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doonno dadka soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan nin kasta oo soomaali ahna uu heli doono caddaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranaayo iyo kan wax dooranayaba uu caddaalad iyo amniba uu heli doonaan ka shaqayn doonnaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan suuragelintiisa iyo isu keenistiisa inta ayaan u mahad celinayaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhammaan ururada bulshada rayidka weliba hadhawaayana go-aanada rasmiga ee ku qoranaya warmurtiyeedka shirka wadatashiga qarankaaseyt oo ay muddo eh shacabka soomaaliyeed ay wada sugayaan in halmar madaxda dowladda iyo dowlad goboleeda iyo ka helayaan si dalkalan geli doorasha shirlun ku hadlaaya amnigai weliba uuse ka dhiyay magaalada baydhabo maamulka degmada baydhabo ayaa maanta kulan looga hadleeyey amniga magaalada la qaatay gudoomiyaasha tobanka xaafadood hooyooyinka iyo gudoomiyaasha dhallinyarada tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo kulankan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay maamulka degmada baydhabo oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada baydhabo xasan mahal axmed biikole gudoomiye ku-xigeenadiisa iyo maamulka gobolka shirkan ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyey hadallada xunxun ee kasoo yeeraya dad kasoo jeeda koonfur galbeed kuna sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwaasi oo sheegay in magaalada baydhabo aysan ahayn amni hase yeeshee waxaa hadalkaasi beeniyey mas-uuliyiintii ka hadashay kulankan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha tobanka xaafadood iyo hooyooyinka xaafadaha baydhabo waxayna si wada jir ah uga soo horjeesteen hadallada gefka ah ee kasoo yeeraya dad deegaan ahaan kasoo jeeda koonfur galbeed kuwaasi oo ku nool dalka iyo dibaddiisa waxayna ka dhawaajiyeen in amniga magaalada baydhabo uu yahay mid wanaagsan dadkaoo daleelo kaqayliyaayo oo maalin walba le baydhow nibad makajarta baydhow suduhu baydhow saasu gulow aadagaadatu walis ogiimale maybu wahaano shilin aalasiye dadka saasaka barbagaame walus hambardiu lanki dalka dhibaatayaa yahay lankaas
walali sheegow oo barbagaanka e wal jir intinghayni shalay me darahda wali un meelniku suubiyaani argaay meel nabadinghayna heesta mayka gaadaw man mayka dheelaw hoolna mayka galadaw wayn sheegane dadka oo beanti wadaan walaagii hor haddii hasinkiraan wax gaadaseeno hotoleela jiifadaasan un hotolaagan hataa uni waardaysadaan abnigayna suganya nanki fadawa ku dhawaaday nankoo qabiilshay walka hadlaay ho walindiida meelo kaba barbagoonao wali usulindiibi wal eedan suubiyo ay oo umutisnacday ilaahayna ay ba'i oo beentan ii sheegaw geega gobolka ba'i oo degmada baydhabo koonfur galbeed shan isteeda shantiisteed wal hadda gobolka bay kafayle koonfur kafayle mabajirooba nang nabadeedana nindoordi madaxweyne daacadana nindoordi madaxweyne dalshay dadshay kanahana nindoordi madaxweyne oo umutiiska dankadaasona nindoordi dadka koonfur galbeed iska sheegow barabagaandada fidiyahay magaalooyinka ka jara waana deegaanka koonfur galbeedan dhaladeen oo isteedadan ha ka jeedaan dulmintina dulmagiisin wadaanka bahasan hero lahaay dalkiisinkadhalateen dalkiisinkadhalateen dadkiisinkadhalateen lanki ku tabeeta geeka meelkalantiseeda koonfur galbeed ee doorashada nduuso ee makadhii kortale shay galdanaan argaan koonfur galbeed gugin gabartiyeenanka duubanyi madaxweyne adaalada ee ka shaqeeyahay adaalada le ka shaqeeyahay dadya dulmami wadaan lanshaati jay gaalday barabagaamo wada banaamyo walba nooga wadoo ero lahaayaan koonfur galbeed haddii aynu un dadje lambaseeda leeseedki leey galoy hoob edeegsandada ti edeegsankin haad unu koonfur galbeed iyu madaxweyne yahay isteedadii unubaska filan dad kale manbaahanini ero lahaa dowladana diido doga ma fadaano diine dowladana diiday dooshay ma fadaano diine dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo mudane aadan carab iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baydhabo mudane isaaq maxamed cali taygaab waxayna weerar afka ah ku qaadeen dadka wararka been abuurka ka sheega koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo amniga degmada baydhabo iyo horumarka guud ahaan iyo ka tallaabsatay koonfur galbeed gaar ahaan degmada tan baydhabo taasay oo uneero korna mad eed an wiin dadka oo ha ku hadalaw meelo oo leh baydhabo e maagna ee baydhabo arrintaasa ku jarta leh horta wali faday inaana an sheega baydhabo haddii aadan ogayno ama adan goradaana haddii aadan goradaana in ada reer baydhabo an hayna oo reer baydhabo ad haskuweelahayd mise reer koonfur galbeed haskuweelahayd in baydhabo e maagna ee ada hoteelka deganaato baaska aata ada fadaaso hadal la ka leey ma kooweelan reer baydhabo koo diideen taasi
baydhabo aragteen geeka la moobeella ka oqaadi leh tumunka haafadood moobeelkan la oqaadi le aragteen ah ya weri la oqobaday gurigee lahayn galay walaa la oqaadi lan le aragteen ah ilaahay yaa ka mahadsan arrintaas ilaahay aan ka mahadnagaan suugun xaafid ish hooseetooba saraflaha may fadhiya ha ho inta ilaa aragaasu saraflii fadhiya baasada bannaanka tubanta ya lagaan la taabadahaya ya nacmada ilaahay ka siiya ho adaka shukri waayto ilaahay koo nagsada ugu dambeyn maayarka degmada baydhabo xasan malal axmed biikole oo hadalka qaatay ayaa caddeeyey dadaalada maamulka koonfur galbeed ay ku bixisay xaqiijinta amniga deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo wuxuuna baaq u diray shakhsiyaadka beenta ka sheega amniga degmada baydhabo ujeedkan waxay ahayd dadka isteedka qandharaday oo yacni muxaa meelo ka hadlaa dabadhilibka oo gurigay meelanaas muxaa uraha iyo wasaga ka jarta meelo ku guraaw gurisho kuway dhe xaaqada dhe lagna mandiida xaaqada gurisho xaaqanjo ha qaadeen gurijo haddii ura haddii ura unsa ka shideen muxaa qashanka haddii ka jira xaaqasho qaadeen xaaqeen nadiifsadeen guriyo gurijo laakiin hoteelka hoo jiife muxaa ee caasimada muqdisho yaa kadida huwe aqla mana qado dalka kiika haddii hataa aad mucaarad etee dalka walma ka sheego waayo dalka kii aad lahaytiyu kii aad lakii dhaliyu kii waalidka laka dhaliyu kii waalidka laka duugiyu xormada kooley way kii leemaylaas muxuahay sharafa ka koofadee inaad dhoorta in la koofadee maxamed abdiraxmaan ibraahim
warbixintaasayt weliba ka fiirayaanay ee, shir ee, lukuqowdii magaalada baydhabo oo lagu hadlaya amniga degmada haddiinu warkaan horan kasii darana degmada buurhaka weliba ayay kamid nagatay ee, degmooyinka ee laka qaadan doona imtixaanka iyo qaadasa dowladda weliba shalay diideelay oo fuud ku dararta maamul goboleedka koonfur galbeed haddaba warkaasayt weliba idin sii dhammaystiray xasan aadan khayre xasan jookar wafduus hogaamiye wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya injineer cabdifataax asaag maxamed iyo qeybka hayti hildhibaanad bashaara cali nuur kormeeryaalka imtixaanada wasaaradda walbarashada dowladda federaalk iyo weliba dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo diiran degmada buur hakab ee gobolka baay ujeedada wafdiga buur hakabayo ansedan yamay beeta sidiyo imtixaanka injiyeyi lahayeen si ardayda degmada buur hakaba dhawaatalaanyo inka gala lahayeen imtixaanka dugsiga dhexe iyo weliba dugsiga sare wafdigan uu soo gaamiyay wasiir ku-xigeenka walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yamayba madiyo diiran degmada buur hakaba yamayba hadhow ayaana gudoomiyaha degmada buur hakaba iyo weliba qeybaha shal duwan ee bulshada maybana inka horeyn miylo ku hadalay qeybaha shal duwan bulshada iyo weliba mas-uuliyiinta inkasa sarayta ee degmada buur hakaba maybo arantiin gooreyti oo imtixaan foonfoore oo buurha kaba lanka baahanya anaka lafadheeda mas-uuliyiintii degmada oo arantaas geega siyan dhagaajid haddana inta niinsheenta mayboa maambishaarow gaamo furow saab inti markalanka nagtaa rajee saabisnayinku dhawaayta tankala aranti lankulkala maybo lankala ila dhagaajo ilwaday maybo qaadi maybo haytay maanfoosi yana timroogta maybo hambali ilaha aranti signin dadaaleng nin hirgali geegi fidhigaani nin koyti yana may laha maybo saabis yanta lanka daraja ilaha tankala maybo aramo foonfoorada inti buur hakama imtixaan baahanta sektar baahanta qofka kakala kala fadheedi wasaaradda waxbarashada kamida may baa gudoomiye shaawalo may baa usana saabiskal haq dhoo haytan
odayaal dowladdu badan fiirooyinka barmaab yani dowlad bilaa dunya nin koy ma hasantiin may haq dhoo hasan iyo nigeria haq dhoo hasan runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in noo suura gashay himiladii iyo maaragtay amalkii aan lahayn oo ah in mar un maaragtay degmadan xaruun waxbarasho ay noqoto runtii taas aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa marka hore waxaan soo dhowaynaynaa dadkii noo yimid oo runtii imtixaankaas inay noo suurageliyaan maaragtay maaragtay wasiiradii iyo maaragtay kormeerka intaba waxaan leenahay soo dhowaada magaaladiina ayaa timaadeen magaaladiina ku soo dhowaada eedaasinkodhawaayana buurakaba hakodhawaada buurakaba oo nibadee hakodhawaada buurakaba oo lasiingajeel hakodhawaada buurakaba oo eed lasiinka sugaay waan eedna dadaal badan aan soo bidan kooyaw kasankoytan walaakin dadaaliy maayo miski koyna lay marka eedaan ka faraasagna waana sharaf wiin ana ningata waana hasiin dhawaayan waan eeda
buuraa kaba dadye maalintu maalaan kafaraan badan malle ciidanka faraasiin wasiirada iyo dhibaano dowladana ay koonfur galbeed iska jiraan wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dadaal dheer inkajarta sidii ardayda dowlad goboleedka koonfur galbeed indiri lahay imtixaanka dugsiga dhexe iyo dugsiga sare iyo qaadasa dowladda federaalk soomaaliya
ciidamahasiin xasan aadan khayre xasan joker gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi weliba uusa hadal usa kajeediya khudbadii shirka golaha wadatashiga qaran waalidiin soomaaliyeed oo maalmanba ka hadlay een warbaahinta gudaha waana ku awaaday dhalinyaro iyo dhaleen oo la sheegay in lunwadii tababar ciidan haabahaato ilaa hadda walwar ee lunkuhayna weliba sheegay gudoomiye cabdi xaashi in waalidiinta iyo qaban cabasho xoogan ooyan ogayna meel iyo jaran ciyaal iyo dhaleen gudoomiyaha cabdi xaashi weliba sheegay in waalidiinta awaadahaytiyo sheegahayan in qaarsho iyaal joon aragna muddo lama san e madaxda sarsare ee dalka markaasay madaxda sarsare ee dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare kocosdi iniyo njoon waalidiinta awaadahayta ee ciyaal jo war iyo weliba wacaal toonalanku hayna
waxaa maalmahan beryahan socday cabasho ay soo jeedinayaan waalidiin wiilashoodii tababar ciidan loo diray waa cabanayaan waxaan dowladda federaalka madaxdeeda u soo jeedinayaa in waalidiintaa cabanaya oo sheegaya inayna ilmahoodii muddo laba sano ku dhow ayna arag ay war kale ay yihiin waxaan waxaan madaxda sare ka codsanayaa ee dowladda federaalka waalidiinta in loo jawaabo ugu dambayn ugu dambayn waxaan u soo jeedinayaa hal arrin prime prime ministerka annagoo joogna baydhabo waa laba kun iyo lixdii ayaa fanaaniin soomaaliyeed noogu yimaadeen halkaas waxay noo sheegeen riwaayad bay noo dhigeen hal erey baan ka soo qaadanaya dawlo ehel bay rabtaa dawlo ehel bay rabtaa oo micnaheedu yahay fikir bay rabtaa aqoon-yahan bay rabtaa aqoon u leh bay rabtaa ma aha aqoon-yahan oo dhan waa inuu garanayaa waa inuu garanayaa dawlo waxay rabto ee uu qabanayo awowyadeennii hore waxay odhan jireen xoolo ugub ka gado ama curad an iin iyo xumaan midna lagu ogeyn waxaan leeyahay prime ministerka kolley xukuumad waa la dhisayaa xukuumaddaa la dhisayaa haddee waxa weeye ama wiil iyo gabadh markaa jaamacad ka soo qalin jebiyey oo ku nasiibso ah sababta waxa weeye xoolo ugub ka gado micnaheedu waxa weeye yacnii neef baad iibsanaysaa dhaqankeennii weeye
weli dhegeystayaal weliba dhugunsahaytana warkii hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo saaxiibada beela caalamka ee soomaaliya weliba hadhowaa in shirweynaha dowladda federaalk soomaaliya dowladaha xubno ee dowladda federaalk ee guulaha ka dhamaaday ee shalay munaasabad ka dhiiday magaalada muqdisho weliba ra-iisul wasaare rooble ee ku bogaadeen si uusan hogaamiyay geedi socodkan weliba saasoo kale madaxweyneyaasha dowladaha xubnoka ee dowladda federaalk iyo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo siyaasiyiintii kale si habsamada leh olkee aan ku qeybgaadi wadahadalka waliba mahadinjeediyaane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka baaqayay kowdii bila maajo in lakanagada hanaanka doorashada tuman todobadii sebtembar ee heshiiskiiyo ka salaysan waliba hadda aan ka baaqayna dhammaan saamileyda in si deg deg eh horiyo aan kasii dararan silan abaabul doorashooyin lanwada dhanyo oo daafurin oo reedan dhiwlaan ee beela caalamka madaxda soomaaliyeed waliba ayoon ka baaqayna in wadahadal caadi ah oo dhexmarow siyaasiyiinta ama saxiiyaasha heshiiskii tuman todobadii sebtembar ee ka xaliyeen walkhilaafe ee mustaqbalka koyowa saaxiibada beela caalamku waliba sheeganaa walibaynu sheegaynaa inuu diyaarinayn in madaxda soomaaliya ka taagi lahayn hirgelinta heshiiskan taariikhiga ee wasaaradda caafimaadka dowladda waliba faahfaahin ku biiday kiisaska cudurka coronavirus ee deegaanada soomaali soomaalida ee maalmoyn ka dambeeyey wasaaradda waliba ay sheegtay in kiisaska cudurka koronkahi maalmo ilaa dhaafi islamarkaana walaaca ku muujiyaan kororka cudurka ee deegaanada maamulka puntland ee shaaxda wasaaradda caafimaadka waliba muujiyaasay in hadda puntland iyo somalilan iyo eg meelahan ka badan ee laga helay cudurka corona ee saacadihii ilaa dhaafi tirada afartii seedkii saac ee ka dambeeytay ee laga baara covid toban sagaal guud ahaan wadankao dhan waliba lama kun saddex boqol labaatan todoba oo tumin shan kumid ee tumin shan laga helay puntland waliba laga helay tumun somalilandna shan waliba ee tumin shanta migalku ahaa siyeed meela todoban iyo ka imbilan bogsashada guud waliba waa soddon tirada bogsashada waliba waa soddon ee tirada guud ee dadka la kaali waliba waa tumi afar kun lix boqol afartii todoba bogsashada guud waliba waa lix kun todoba boqol tumi shan dhimashada guudna waliba waa todoba kun todoba boqol lixdii siyeeda dhegeystayaal idaacadda raadiyaha baydhowna dhugunsaytan inka dambeyntii dhegeystayaal hogaamiyii hogaamiyaha hore ee militariga gaashaanle sare asim waliba sukumildeere ee uusan iscalam saaray xilka madaxweynenimo waliba waxa waliba markaasiyada isbedeladiisa ka dhawaaqay kureed markii xilalka ee ka qaaday madaxweynihii ee kumildeerka hayay iyo ra-isul wasaarihii ee moctor own lamada hogaamiya ee xilalka laka qaadi iyo waliba lansii dhiyay xabsi militari hanasati oo ee lakahaytan iyo isniintii toddobaadadaas iyo waliba laka tilmaamay inqilaabkii lamada ee dalka sayti kudhii muddo sagaal bilood gudaasho ee xariga mas-uuliyiintan iyo kuway saacado kureed markii ee iskashaa kusuubi dowladda taasati oo sababtay in xilalka laka bedela lamasarkal oo ku tirsan xubnaha saresare ee militariga ee ku qeyb aaday afgembigii sanadkii hora warkii dhegeystayaal hiraanimadaisiin ku dhugunsaasan idaacadda raadiyaha baydhabo intaninka dhunya